hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee gobolka ontario ee dalka kenya ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in booliska magaalada toronto uu dhibaateeyo dadka madow in ka badan dadyooga kale ee ku nool magaaladaasi warbixintan waxaa noo soo diray waryaheena gobolkaasi ama magaalada toronto xuseen nuur xaaji guddiga xuquuqda aadanaha ee gobolkan ontario ayaa soo saaray warbixin ay ku sheegeen in booliska magaalada toronto uu dadka madowga ah xiro dambiyo ku eedeeyo dhaawaco islamarkaana uu dilo in ka badan dadka cadaanka ah ama kuwa kale ee laga tira badan yahay warbixinta waxaa lagu sheegay in siddeed dhibic siddeed boqolkiiba ay dadka madow ka yihiin tirada guud ee dadka degan magaalada toronto balse shan iyo labaatan boqolkiiba ay ka yihiin kiisaska waaxda gaarka ah ee baaritaanada gaaray ee ay geysteen booliska kuwaasoo sababay dhimasho dhaawac daran iyo tacadiyo kale haddaba xildhibaan faysal xasan oo laga soo doorto xaafadda york south weston ee magaalada toronto wuxuu in muddo ah ka hadlayay dhibaatooyinka lagu hayo dadka madow waxaan weydiiyey sida uu arko warbixintan iyo waxaa xilligan kusoo beegay commishinka human rightska ontario waxa uu researchkooda daraasaadka ay soo saareen waxa ayna tustay oo ayna mar labaadna ay caddaynaysaa in maaragtay dhibka ugu weyn ee qowmiyadda madowga lagu hayo inuu yahay mid aada iyo aada u qoto dheer oo systemic ah oo runtii ku qotoma buddhibna uu u yahay loctocoor ku salaysan in la dhibaateeyo wax la yeeleeyo dadka madow arrintan waxaa keenay waxa weeyaan iyada oo aad og tahay george floyd dilkiisii ay dadkii runtii ay bilaabeen inay maaragtay ay soo banaan baxaan oo ay yidhaahdaan nolosha qofka madoobi waa muhiim taas ayaa keentay inay maaragtay macalimiin brofesaro ama aqoon-yahano bara sarayaal wax ka dhiga jaamacadda toronto in loo xil saaro inay daraasadan gawadayn ka noqdaan hooda jaamac samatar waxay ka howlgashaa xarun ka shaqaysa ka hortagga musiibooyinka waxay v o eda u sheegtay in ay la kulmaan dhalinyaro madow ah oo soomaali ay ku jiraan oo boolisku ay u yeelaan dembiyo xaddaafa waxaanu aragnay kiisas badan oo dhalinyaro lagu haysto boliisku haystaan boliisku intee xaafadaha oo soomaalida ku badan yihiin ay tagaan dhalinyarada soomaalida oo intooda badan waxay da-doodu ka yaryahay afariyo toban jir marka waxaanu aragnay inay dhalinyaro oo dee afariyo toban jira saddexiyo toban jira oo chargekoodu marayo soddon iyo saddex kow iyo labaatan marka chargeskaas waxa weeyaan charges oo dee maxay ahayd qofkii saameynaya educationkooda saameynaya horumarkooda saameynaya sidee maxay ahayd reerkooda ula xiriiraan saameynaya sidoo kale hoode waxay xustay in faralka boolisku ay kula kacayaan dadka madow oo soomaaliduna ay qeyb ka yihiin uu sababay dhibaatooyin qoysaska dhexdooda ah arrintan boliisku xataa waxay isku dirtay qofkii oo hooyadii iyo aabihii iyo waxay isku diraysaa iyo ilmihii waxay u malaynayaan maxay ahayd hooyadii waxay u malaynaysaa ilmaheedii inuu khaldan yahay khaladka isagay saaraysaa waxay leedahay adiga weeyaan qofka gardaran laakiin arrintan oo guud ahaana lama socdaan intooda badan waxay u malaynayaan boliisku inuu xaqdaro arkayo oo xaqdaradaas ka hortegayo laakiin ma arkaan arrintan la yiraahdo racism oo ka jira maxay ahayd siday ula dhaqmayaan dhalinyarada madaxa ku-meel gaarka ah ee booliska magaalada toronto jeef james ramer ayaa warbixintan kadib ku yiri war qoraal ah adeegeennu wuxuu ballan qaaday isla xisaabtan iyo ka qaybgelinta bulshada si loo hubiyo dhiirigelinta xuquuqda aadanaha iyadoo saldhig looga dhigayo arrinkan siyaasadda noo degsan iyo la dagaalanka isir nacaybka waxaan sii wadi doonaa ayuu yidhi inaan ka shaqayno hubinta in cadaaladda iyo la dagaalanka isir nacaybka uu noqdo mid ku dhisan dhammaan siyaasadaheenna iyo dhaqanadeenna maadaama hadda guddiga xuquuqda aadanaha ee gobolkan ay warbixinta ku caddeeyeen inay jiraan dhibaatooyinka ay in muddaha ka cabanayeen dadka madow ee la xiriira booliska ayaan mar kale waxaan xildhibaan faysal xasan weydiiyey xalka waxa uu noqon karo xalku waxa uu noqonayaa xuseenow in la burburiyo dhammaan hab maamulka dhisan ee ku salaysan midabta koorka taasoo loo baahan yahay in dib maaragtay sharciyada la bedelo in la sameeyo sidii loola xisaabtami lahaa ciidanka amniga annaguna haddaanu nahay xisbiga mucaaradka ee new democratska waxa aanu doonaynaa inaan arrintan wax ka qabano xuseen nuur xaaji v o a toronto